darabtu zaydan hebel waxaan u garaacag waan garaacay darba alamiini si nin madaxa oon dib ka cabsanaynin waamaan boolis kaa daba yimaadaa lahayn waama askar laguu soo dira aan lahayn waama ciidi kuxigxigata aan lahayn sidii nin madaxa baan u garaacay buui ninka waa markuu garaacay markuu wax dilayaaye iyo nin miskiino wax dilayoo gadaal ka cabsanayaaye waa kala duwan yihiin walmubayiri midka caddaynaya licadadi caamilihi tiradiisa waxaa weeye fadukataa cirkiiyo dhulkiiba waa la burburiyey dakkatan burburin halmar burburin waaxidatan oo keliya faidaa nufika fi suuri haddii la afuufo nafkatun mastarkii muakid mubayin licadadi caamilihaa oo naaibu faacil dhacay wey nabal wuu garaacay darbatan waaxidatan ninkan xoolihiisii dafactu lahu maalahu dafcatan waaxidatan hal mar baan siiyey dafcatayni laba jeer baan siiyey iyo wixii lamida wey haddaba mastarku saddexdaa jeer ha noqdo ama muakid ha noqdo ama mubayin ha noqdo ama licaamilihi ama mubayin licadadi caamilihi ha noqdee mastar waa mastarkiisii mawqiciisiina waa mansuubaadkiisii ka acwaam anwaacdiisi iyo faa'iidadiisi unbuu kuu qaybiye xukm icraabeen isku mid wey intaba waxaad leedahay kallama ficil maadi allaahu faacil muusaa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla alyaai sooma cala alalifi manaca min duhuuriha ahiqal ayb atacadur takliiman mastar baad leedahay mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirih caamilkiisu muxuu yahay marka lagu yidhahdo muakidu licaamilihi inuu ficilka io aragtaa sooma ficilka way caamilkiisa markuu yidhi faakhadnaahum waanu qabanay akhadnaa waa ficil iyo faacil humtana waa damiir mutasil oo fii mawdici maxali nasbin mafcuul weeye akhda waa mansuubun cala almasdariya wey akhdana inay masdar tahay iyo takliiban inay masdar wasan ahaan tahayna horaa sasay ugu soo marteen kallama calaa wasni facala facala masdarkeedu muxuu kuma jiray bu ku yimaadaa qadama taqdiiman wa akhara taakhiiran wa kallama takliiman waa masdar akhada oo mufacala ah oo mutacadi ah masdarkeeda maxaa qiyaas u ah faclun faclun naqiisu masdar ilmucadda min dii alaaثatin karadda radda faclun facala iyo ficila mutacadi weyna faclun baa qiyaasoo soo maha akhadnaahum inay mutacadita mafcuulta waa qaarta akhada akhdan أd aزيiزi baan abanay mضاaf aزيiزi mضاaf ilayhi مqtadiri waa صiفة لعaزيiز وصiفaة الmajruuri majruur wey oo qowlka darabtu زaydan waxaan cagaraacay darb الأmiini wاlmubayin لcadadi caamil fadukataa dukataa aliftani waa naayu faacil dukat الأrض والsmاء ahayd tadana waa taadu taaniis dukana waa ficil maadi oo mabni cala lfatxi majhuula wey aliftani waa naaib faacil dakkatan dakka yadukku dakkan sooma waa faclintii oo mudacafo wey radda yaruddu raddan wa shadda yashuddu shaddan tanna waxaa wey dakka yadukku dakkan dakka waa facala oo mudacaf mutacadiya sooma facala oo mudacaf mutacadiyana yafculuhu ku timaadaa yaduku saasay ku timid soo marray taa sooma ma haystaan sidaa la halmaamay marka dakkantii haddaad master marro ka dhigayso maxaa la dhihi jiray si marra maxaa ku yimaadaa taan baa lagu darayaa dakkatan hal mar burburina waaxidatan mansuubun dakkatan waxaad leedahay waa master mansuuba wey wa calaamatu nasbi waaxidatanna waa sifa wqowluka darabtu zaydan waan garaacay darbatayni min xayu lafdi walmacnaa calaaqada ka dhaxaysa ee lafdiga lafdi miyaa mise ma aha masdarka iyo ficilkiisu marna isku lafdi bay noqdaan marna macnuun bay wadaagaan dhinacaa marka laga eegana masdarku waa laba qayboodoo masdar lafdi ah iyo masdar macnawi ah huwa qismaani weeye lafdiyun wa macnawiyun fain waafaqa lafduhu hadduu lafdigiisu waafaqo halka maxaa idiin qoran aniga lafdaa iga go-an fain waafaqa lafduhu ficlahu buu yidhi fain waafaqa lafduhu lafda ficlihi lafdiga masdarka ee darbi iyo dakatan iyo akhdi ya fain raafaqa raa laa halad fain waafaqa haddii uu waafaqo lafduhu masdarka lafdigiisii lafda ficlihi lafdigii ficilkiisuu waafaqay fahuwa lafdiyu wey كما تقدم ضربت ضرب الأمير فدكتا دكة كلم تكليما أخذناهم أخذ عزيز سبا كوريلا وإن وافق معنى فعله هذا معنى فعل كيسا وافق يسن اسكو لفظ هاينا فهو معنوي وحاشر لا يري واسكو معناه هذا من فعل كي لا كانوا من غير مصدر كي لا كانوا جلس معنى الفعل قعدنا ayib qaamana waqafana laba istaagi laba fadhi soo maaha midna ficilkii baad ka dhigi kartaa midna mastarkii baad ka dhigi kartaa marka waa isku macno isku lafdi maaha soo darteed wuxuu yidhi naxwu jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaag haddaba labada erey isku ficilkan baa ku camal falaya kana mastar wey jalastu waa ficil iyo faacil qucuudana waa mastar wey mansuub calaamatu nasi fatxu daahina fi aakhirih وقمت فعل فاعل وقوفا ومصدر منصوب على المصدرية والمصدر وحال إرادة اسم الحدث حدث كي عدد مقع عدوي الصادر الكسوف لي من الفاعل فاعل كسوف لي كلمة معنى هذا اللي فهمها سلو السوشي ودون وراعي طريقة صاحب الجرمية ومري يتصريف الفعل وكل من يعيه طريقة مجدية معها sababta isagoo keligii socday inaanan ficil waxba la soconin isagoo keligii socday markood weligiiba isagoo ficilkii oo tasriifaadkii maraya u iman lahaa way ficnaan lahayd laakiin adoon ficilba soo marin buu masdarkii meel dhow kaaga soo boodi saa darteed maxaa macnaha tan hore uu tilmaamay weeye waxaa asaaska ah kelimada carabigiihi ee asmaada la yidhaahdo ee kutusaysa calaa macnan min hayri an yaqtarina bizamaanin wax zaman ay la xiriirta aan jirin kelimadaa macnaha ku tustay macnaha ay ku tusaysaay ama waa musama wax lagu magacaabay oo hebel iyo hebel iyo hebel weeye taasi shay mucayan ay ku tusaysaaye oo daataah inay ku tusta ama macno ah laakiin aan ahayn dhacdo dhacday iyo inay dhacdo dhacday wax dhacay ku tusto ta waxa ku tustay daatadi iyo macnaha ku tustay waxaan ka hadlaynaa dawaata magacyadooda axmed baa layidhi maxamed baa layidhi dhacdo mar dhacday ama wax dhacay oo cid samaysay iyo u baahan kuma tusayso qof magacii wey asmaa ulmacaanina waa lamid waxaa tiri cilmi iyo caqli iyo caqligu dhacdo maaha waa sifa waxna waa wax magacyada loo bixiya dhacdooyinka waxbaa dhacay wixii dhacay marna waxaad ku cabiri kartaa ficil marna waxaa lagu cabiraa ismi ficil markii lagu cabirana macnaha zamankaa la xiriira ismi markii lagu cabirayana zaman lama xiriiro laakiin asmaadii baa kala bixi ismiga wuxuu tilmaamayaa dhacdadii iyo ciddii samaysay laakiin waqtiba tilmaamaya waa ismiga faacil markii la yidhahdo assaariqu kii wax xaday maxaa la sheegay xatooyo iyo kii xaday soo maa asaariqu wsaariqatu saa darteed faqtacu gooyaa layidhi midkii fal falka sameeyey way sheegtay falkuu sameeyey loo goynayna way sheegtay kadib baa ciqaabka la ka dhashay waayo kelimadan asaariqu baa fal dembi ah iyo ciddii samaysay tilmaantay ismiga mafcuulla wuxuu tilmaamaa dhacdadii iyo cidday ku dhacday wasaqfi baan ku dhaartay almarfuuci la kor yeelay koryeelid wuu tusay kan la kor yeelayna mid la kor yeelay meesha inuu yaallana wuu ku tusay laakiin yaa kor yeelay kuma cadaayadda almarfuuci lafdigii yaa kor yeelay kama hadlin koryeel iyo kii la kor yeelo sakfigaabay tilmaantay taana ismi mafcuul baa la yidhaahdaa midna waxay tilmaantaa laba shay oo wax wadaaga oo sifay wadaaga ama dhacdo wadaaga laakiin ku kala badan waa ismu tafdiilka ama sifa almushabaha iyo amilatu lmubaalaga waa qayb dilaaladoodu ismiga faacil ka mida wey labadaba ismi faacil iyo amilatu lmubaalaga sifa mushabahana ismi faacil wey masdarku dhacdada keligeed buu ku tusaa mubaalaqada haddaan ku idhaahdo hurdo badane maxaan sheegay hadda hurdana waan sheegay nin aad u badsadana waan sheegay soo maaha okay hurda iyo haddaan dhahana ayib low seexda haddaan dhahana ism ficil baan tilmaamay haddaan ku ihahdo hurdo dhacdadii magaca keliyaan kuu sheegay masirku kaa weye wuxuu ku leeyahay gaajo hurdo geeri cunto wuu cunay waa ficil maadi wax cune waa ismi faacil kii la cuna ahaa waa ismi mafcuul cunto wakaa masdarku ismi lxadadka la sheegaya macnaha taa tilmaamaya en wax kaloo la xirin dhacdadoo keligeedoo mujaradaa wey saa darteed ba waxaan leenahay daraba wuu garaacay addaaribu kii wax garaacayey almadruubu kii la garaacay addarbu garaacid garaacid garaaciddu wax dhacdooyin dhaca weeye laakiin dhacdadiioo keligeeda oo xillaan xilli aan la soconin cid samaysa aan la soconin cid lagu sameeye aan la soconin wey saa darteed addarbu garaac alqiyaamu istaag qaama waa ficil alqaa'imu waa ninkii taagnaa sooma alqiyaamu istaagid ismi mafcuul baan ka keenno ficilku mutacadi ma ismi mafcuul kaga keenayna annaga baa jirkana ka alifayna ficil laazima ismi mafcuul mada yeeshaba jalasa aljaalisu juluusan fadhi fadhi markaa tiraahdo waleedhe maan fadhi maan maan maan fadhiisanno najlisu waa ficil baadli meel fadhi fiican baa tiri meel fadhi fiican fiicanta waa tilmaanaad ka daba keentay fadhigaasi waa ismulxadadka saa darteed ismulxadad dhacdada magaceeda yasaadiri min alfaacil dhacdadan qofkan uu samaynayo oo qofkii aan la sheeginaya dhacdadii keliya la sheegay baa masdara wa min hunaa dhacdadii oo keligeeda markay masdar noqotay baa waxyaabo ziyaadaada had iyo goor dhacdadii way taallaa macnihii masdarku uu tilmaamo oo dhacdadii ha had iyo goor kama bixi kara meesha mar waxbaa lagu dari ciddii samaysay oo ismi faacil bay noqon mar ciddii lagu sameeyaa lagu dari oo ismi mafcuul bay noqon mar xilligii la sameeyaa lagu dari oo ficil bay noqon laakiin intaba waxay isugu yimaadeenay ku wareegeysanayaan dhacdadii soo maaha waa min hunaabi basriyiinta waxay yidhaahdeen waalmasdaru alaslu waa iyo asli isagaa asalkii laga kala farcamayah isagoo halkiibu dhacdadii uu taagan yahay kuwa zaman ku daray ficil baa la yidhi kuwa ciddii samaysay ku daray ismi faacil baa la yidhi kuwa ciddii lagu samey lagu daray ismafcuul baa la yidhi keligeed markay soo hartayna masdar baa la yidhi isagaa asala bay yidhahdeen wa taqriibuhu soo dhowayntiisu an yuqaala waa in la yidhaahdo huwa masdarku alligii eraygii iyo kelimadii weeye yajiiu aalian marka saddexaad yimaada fii tasriif ilficil ficilka markaan la gadgediyo misaalka soo socdaoo kaleetana laga dhigo naxwi daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacayaa darban garaac intaa masdara ku har horta intii naaibka ka ahayd baa soo hartay waqad tunsabu ashyaau waxyaabaa in la kordhiga la arkaa cala almafcuuli lmulaqi inay mafcuulu lmulaq tahayna loo kordhigo wain lam takun yaanay ahaanba masdaran yaynan ahaani wadaalika nasbadaa la kordhigayo iyagoon masdar ahayn baabulmasdarna lagu keenayaay calaa sabiili الniyaabati inay naa'ib iyo wakiil ka tahay weeye can ilmasdari ismiga faacilka markii isaga la waayo naaibu faacil baa jira soo maha naaibu faacilku asalkiisii daraf buu ahaa ama jaarumajruur buu ahaa mafcuulu bihi waa soo maha muxuu qaatay axkaamtii faacilku qaatay masdarkana wixii naaib ka noqdaaye axkaamtii masdarku qaadanaya nasbadii iyo mowqiciiba waana in la helaa laakiin wax caddaynaya inuu masdar naaib ka yahay wax caddaynaya waa in la helaa wa ilaa qof waliba kii nas ismigii nasbisanee uu yar garan waayo uu arko masdar buu naaib ka yahay buu iska dhih sidii waagi horeda waagii sheere minhaajka iyo qaasimiga iyo la akhrisan jiray dad badanaa naxwada aqoonin ba akhrista waxay dhihi jireen wadaadadu halkii macnaheeda kugu adkaata waa la xaaleeyaa waa la xaal ay tahay baa la yidhahda baab laxaal lagu tegi doonaa waadamuunba waxaa bilaabatay dhehen warheedhe meesha meel xaala meel xaalmaa saaxib alxaal ma yaalla meesha halkii inaad kaaa waaa laga gudbi jiray xaal ay tahay baa lagu iransiiban jiray marka tani haddii aan sharigii qayd iyo daabit loo yeelin ninkay harf mansuuba yar garan waayaba waa naaib can ilmaster buu iska dhihi albaabka waa in la xiraa waa in la yidhahdaa inuu naaib can ilmaster yahay maxaa cadaynaya xujo cad in la kana waa wadalika calaa sadisi can ilmaster naxw kullun وبعض مضاaفayn loo iضاaفeeye للmasdr waa in masdrkii oo mضاaف ilayh yaala meesha halkaasaa laga garan karaa booskiisa inay galeen waa mضاaف inay yihiin kul iyo bacض iضاaفay laaزimaan weligood waa mضاaف haddii mضاaف ilayhi wada la xadfana tanwiin baa la geliyaayo ciwadan an mضاaف ilayh lahahdo haddaba waxa loo iضاafeeyey had iyo goorna masdr naayb kama aha kul iyo bacض haddii haddaba mudaaf ilayhigaydu masdar uu yahay isagaasay booskiisii galeen isagayna naa'ib ka yihiin naxw falaa tamiiluu ha leexanina kulla almayl qadiyada qoyska markii laga hadlayey walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu ha leexanina kulla almayli leexasha dhan ha leexanina maala yamiilu maylan maala asalkeedu calaa wasni baaca wey baaca yamiic oo kaleeto baycan waa mutacadi maala yamiilu maylan wey almaylu masderkii wey kulligii baa la idaafeeyey maylkii oo masderkii aa loo mudaafilihi noqday sow maaha hadda masder ay naa'ib ka tahay maxaa caddaynaya isagii baa loo idaafeeyey masderkii caamilka ka horeeya masderkiisii baa mudaafu ilayhi sowma aragtid wey falaa tamiiluu maylan baheed kaamilan ama kuliyan mayl dhammaystiran ha leexanina maylan kuliyan tanwiintiiya wixinta la soo fududaystay ba waxaa la yidhi kula almayli leexasho dhammaystiran ha leexanina marka waxaa leedahay tafalaa waa naahiya waana tii jaazimad ahayd tamiilu ficil mudaaric majzuumun bila naahiya laada naahiyada wa calaamatu jasmihi xadfu nuuri afcaal khamsa wey walwaawu damiiru muttasilu mabniyun cala sukuuni في محل نصب فاعل سوى في محل رفع فاعل كل مفعول مطلق منصوب كل مضاف الميل مضاف اليه ومحل مفعول مطلق قتل نائب نيابه عن المصدر وين محا عدينا المصدر كده لو دافي ولو تقول علينا بعض الاقاويل اقاويل ومصدر كي تقول قول مصدرka la yidhaahdo taacala taaaculan bay ku iman jirtay tafaaculan bay ku iman jirtay soo ma taqadama taqaduman watajabara tajaburan tafacala tafaaculan taqawala taqawulan bay ahayd taqawulha waa waa mufrad markii la jamciyo baa aqaawiil lagu jamciya isagoo isla mastarkiya marka qaala yaquulu iyo taqawula mastarkeedii oo la jamciyey owsaantiisaa waxaa ka mida aqaawiil in la yidhaahdo haddaba bacdigii baa loo idaafeeyey ila alaqaawiili taqawala ficil maadi wey huwana faacilkii wey calaynaana waa jaaru majruur ku tacalluqa wey bacda waa mafcuulu muطlaq mansuub wacalaamatu nasbi bacda mudaaf alaqaawiil mudaaf ilayh maxaa caddaynaya bacda inay masder naa'ib ka tahay masderkii baa loo idaafeeyeyo aqaawiili waa masder ah wkalcadadi tiraa ka naaib noqota kullu iyo bacdu waxay ka naaib noqdaan mastarka mastarkiina mudaaf ilayhi bay ka dhigtaan iyagana mafcuulu mulaq baa lagu nasbiyaa sidoo kale alfaada cadadka iyagana mastarkiibaa gadaashooda yimaada oo tamyiiza isaga mudaaf ilayhi mudaaf ma galaane mudaaf ma noqdee mastarkiibaa isagana gadaashooda buu yimaadaa inay naa'ib ka yihiin si loo cadeeyo mastarkii waa yaalla meeshii naxw fajliduuhum garaaca baa layidhi ama shaabuuga amaaniina sideean jaldatan oo shaabuug sideean shaabuug fajliduuh waa ficil iyo faacil humtuna waa damiiru muttasilun fii maxali nasbi mafcuul wey markaad binayso kadib amaaniina waxaa weye mafcuulu muطlaq mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fi akhiri sooma maxay tahay alyaa wey waayo mulxaq bijamc mudakari saalim wey min alcishriina ila tisciina soo maahayn amaaninka tisciinkay ka horeysaa jaldatan tamyiiz wey cadadka iyo baabka tamyiizka ah baabu tamyiiz iyo baabu lcadadi waa inoo iman doonaan oo halkaasaan insha allahu tacaala faahfaahintoda ku ogaan doonaa laakiin tamyiizku ismiga cadadka sidan oo kaleeta ah gadaashii dhaca ee mansuubka ah baa tamyiizulcadad la yidhahdaa waxa laakiin ereyga tamyiizka noqday halkan ee cadadkii gadaashii yimid baa masdarkii ah jalada yejlidu jaldan soo maha markaa masder marra ka dhigaysana jaldan bay noqotaan baa isku dari haddaba masderkii baa yaalla oo caddaynaya in naayib laga yahay فثمانين مفعول مطلق wy وجلدةna تميiز wy waxaa أفراadoo نaaئب ka نoقda وكأسmاaء الآaلاaتi aلاabta iyo qaلبka iyo ulaha iyo waxyaabaha lamidka magacyadoodii oo iyaguna عalىa waزن المsdr ku yimaada نaحو ضaربتهu waan garaacay sawطan ul yar baan ku garaacay aw casan aw dhexdhexaadaan ku garaacay aw مقرacatan ama bud baan la dhacay wy adugu saddex noocoo ulahoo kale waaweyn wey saa dor u kala fasiro saaan iri qasab maaha inay noqoto sawtan baa tiri ama casan baa tiri waxaan garaacay darabtuhu waan garaacay asalkeedu wuxuu haba yidhahdeen darban bisawtin garaacan ul ku garaacaan garaacay darban bicasa darban bimaqracatin xarafkii jarka ahaa iyo mastarkiibaa labadaba inta la tuuray baatan booskeediiiyo makaankeedii lagu soo buuxiyey waxaa lamid ah faimaa manan bacdu waima fidaan iyo kuwa lamid kaa intaasina baabulmasdar iyo mafcuul mulaq macnihiisu murtidiisu waxaa weeye ismiga masdarka la yidhaahdo awsaantii masdarkee la yaqiinina ku yimaada ama muakin licaamilihi ha noqdo ama mubayin linawci caamilihi ha noqdo ama mubayin licadadi caamilihi midkuu dooni macnaaan ha noqdo suura ahaan ama lafdi ha noqdo ama macnawi ha noqdee masdarku waa mansuub caamilka ku camalfalayna waa ficilka baa caamilka nasbiyey ee ku camalfalay ah macnihiisuna masdarku waa ismiga xadadka awsaantiisuna waa tii awsaanta sarfiga ay ku soo marteen ee kala gedisneyd waxaa jira waxyaabo booskiisa gala oo afar la inooga sheegay kullu bacdu cadad iyo tiray asmaau alaalaat cadadka iyo asmaa markay kullu iyo bacdu tahayna masdarku waa inuu mudaaf ilayhi u noqdaa iyagana mafcuulu mulaq way soo gelayaan markay cadad tahayna masdarku waa inuu tamyiiz u noqdaa markay asmaa'ulaalaad tahayna labadaa midna sharti maaha waa asmaa'ulaalaad baabkeeda laakiin aad keenta waxaad keenta u yahay kadib waxaan gelaynaa baabu darfi darafkii baan gelaynaa oo lagu magacaabay baabu lmafcuuli fiihi baabkan wuxuu ku saabsan yahay almafcuuli fiihi kii dhexdiisa wax lagu sameeyey kani macnaha magaca loo bixiyey iyo macnaha uu tilmaamayaay taaabuq iyo iswaafaqida ka dhaxaysa way iska caddahay markaa dhacdo la sameeyo laba labadaba kama maaranto darf zamaan iyo darf makaan midna kama maaranto markaad wax samaynaysa xilli baad ku jirtaa soo maaha maalin gudaheed bil gudaheed toddobaad gudihii sanad gudihii saacado gudahood bay ku jirtaa soo maha zamankaa magacyadiisoo dhan waa daraf iyo weel waxay u yihiin samayntaad samaysa waktigu weel buu yahay markaad samaynaysa ee kaleeto meelun baad joogtay kor baad joogtay bad baad ku jirtay bannaan baad taagnayd guri baad ku jirtay intaasoo dhanna waa darfu makaan goobaad joogtayna waa muhim waa darfu makaan u ah falkaad samaysay zamanaad joogtayd ku guda jirtay ee weel zamana u ahna weel makaan ah iyo weel zaman ah mafcuulu fiihi gudihiisaa lagu sameeyey waktigaa gudihiisa iyo meeshaa dhexdeeda waxaa lagu sameeyey suuqa dhexdiisa dhe haddaad rabto magaalada dhexdeeda dhe haddaad rabto gurigi iyo masaajka dhexdooda dhe haddaad rabto biyaha dhexdooda dhe haddaad rabto dhexdeeda un maho bisha dhexdeeda maalinta dhexdeeda saacadda gudaheeda gudaheeda le maho baabu lmafcuuli fiihi dhamarka kii gudihiisa lagu sameeyey saasaa lagu bixiyey darafka wa huwa almusama ka lagu magacaabay weeye darfa zamaani darf zamaan lagu magacaabay وضرف المكان lagu magacaabay kadib yadiisii fasira darف الزaمان maxaa la yihahda وضarف الزamaanigu huwa اسم الزamaani زamanka magacyadiisa weeye almanصuubu la kor dhigay bitaqdiiri فيi iyaday فيi ku qadarantahoo laga dhadhaminaya laguma dhawaaqin maantaan imid markaad tidhaahda maanta dhexdeedii intii maanta waagu baryey maalinnimadii dhexdeedii baan idda halka ka dhigan yahay marka aad timaad tidhaahdo bishanaan imanayaa waxay ka dhigan tahay bishan dhexdeedaan imanayaa soo ma ninbaa xaq ugu lahaa markaad tidhahda bishanaan ku siinayaa intaanay dhammaanin bay ka dhigan tahay soo maha bimacnaa fii gudaheeda bay ka dhigan tahay bitaqdiiri fii fii baa qadaran oo macnaha ka dhadhamaysa oo ka dhawaaqaysa waxaa ka dhex muuqata fii naxw muxuu yidhi fii naxw alyowma maanta gudaheeda wاleylata haweenka gudahiisa bal makru leyli makri aad nagu samayseen fi leyli weeye habeen dhexdii wاnahaari wa fi nahaari habeen iyo maalinba gabalku markuu dheclaa qoraxda dhacana makri baad ka shaqaynaysa intaa gudaheeda qoraxda marku soo beryo ilaa qoraxda dhacana gudaheeda makri baad ka shaqaynaysa wey macnaa fiidaan uga jeedaa wa qudwatan wa bukratan labadaba gelinka hore wey wa saxaran xilliga suxuurta wa hadan beri wa catamatan caways iyo xilliga cishaha ka dambeeya wa sabaaxan subax hore wa masaa'an gelin dambe wixii duur ka dambeeya masaa baa la yidhahdaa wa amadan weligeed wa amadan weligeed isku mid wey wa xiinan waqti wa caaman sanad wa shahran bil wa isbuucan toddobaad waxaasoo dhan waa asmaau zamaan wa darfu zamaan baa la yidhahdaa وضرف المكان هو اسم المكان wy المنصوب isna la kordhigay بتقديiر في iyadana في baa lagu qadaranoo hadaad tiraahdo masjidka ay في اlmasjidi way ka dhigan tahay haddaad tia masjidka aan isku aragna macnaheed maxay tahay barnaanka mase gudaha masjidkaan isugu imanaynaa haddaad tiraahdo guriga aan isugu nimaadnana guriga gudihiisa way soo maaha ee fiida lagu sheegi t intaan wey intaan wey bitaqdiiri fi lagu sheegi gudaha inay tilmaanto wey hadduu ku yidhaha ninku xafiiska igu imo muxuu uga jeedaa gudihiisa soo maaha bitaqdiiri fii naxw amaama hortaada horay wa khalfa gadaal wa qudaama horay wa waraa'a gadaal wa fowqa kor wa taxta hoos wa cinda agtaada wa maca la jirankiisa wa izaa'a wa xidaa'a wtilqaa horay ka hortaada halkaa ka horaysa qaabilkaaga horaa way saddexdaba wa haadihi alaaatu saddexdan dambe macnaaha waaxidu macnaha isku mid wey wa ama halkaas wa hunaa halkan wa jamiicu asmaa intaa istaan waa amsiladu darfu makaanka wey daraf makaankana markaan ku idhaahdo marka laguu sheegayo agtaada haddii lagu idhahdo waa makaan agtaada zaman zamanku agtaada maaha haddii lagu idhahdo kula socdana waa makaan haddii lagu yidhaahda hortaada iyo gadaashaada asmaau ljihaati sit lixda jiho midig iyo bidix hore iyo gadaal kor iyo hoos iyadana waa laf makaan dhammaanteed ayb haddaba su-aal baa taalla duruufta zamaanka iyo makaanku dhammaantood ma wada mansuubba ila mansuubaad baan ku jirnaa mise mansuubaad maaha su-aasha weliba waxaa inagu dhalinaya waxaan ku soo marray axkaamta icraabta iyadoo kala taga mararka qaarkood markuu darafku khabar noqonayo waa kaa nidhi hadduu darafku makaan yahayna ismu daat iyo ismu macnaba khabar buu noqon karaa hadduu ismhadduu yahay ismigu ismun waxaan leehay ismu macnaa hadduu yahayna labadaba khabar way noqon karaan hadduu ismu daat yahayna makaankaa khabar u noqon karaa zamaanku abarunu noqon karo haddii aan wax la macanjilaynaynin aan wax la kabkabaynin wax la dhodhoobaynin oo waxba la riixriixaynin halkaa waxaan ku soo ogaanay duruuftu marmar bay kala tagaan axkaamta icraabta marmar bay qaybsamaan hadda baabu darfigii baaban joognaa asaaska u hay lagaga hadli jiray asalka darafna xukunkiisa icraabeed inuu mansuub yahay wey qadiyadaasi darafku ma ka siman yahay mise uu kala tagsan yahay waxaan leenahay kama sina qaybo waxaa jira iyadoo darafa bahashaa nasbada la yihahda lasoo agmarinin aan laba tusin haddaba darfu zamaan iyo makaan aynu kala qaadno wa jamiicu asmaa'i الzamaani asmaada zamaanka oo dhan ee wixii darfu zamaana taqbalu الnasba in la kordhiga way aqbashaa cala الdarfiyati wayna ka bixi kartaa majruur bay noqon kartaa waxay noqon kartaa ama ama caamil mudaaf ilayhi bay noqon kartaa bal makru leyli oo kaleeto wanahaari waxay macuuf ku noqon kartaa wax kale waxay noqon kartaa khabar mubtada iyadoo daraf ismu zamaan ah way ka bixi kartaa oo alyowma soo darfu zamaan maahayn haadaa yowmu laa yantiquun soo yowmu ma gudna hadda way ka bixi kartaa darafnimada laakiin mas'aladu waxaa weeye darafnimo ma qaadan kartaa ama lagu nasbin karaa asmaau zamaan dhammaanteed haa laa farqa kala qaad ma leh fii daalika qabuulka ay aqbalaysa in lagu nasbiyo darafnimada bayna almukhtasi minha midka iyada ka mid ee mukhtaska la yidhaahdo walmacduudi ka la yidhaahdo iyo walmubhami ka la yidhaahdo masaladan duruufta ama zamaan ha noqdo ama makaan ha noqdee darafku saddexdaas u qaybsamaa waxayna yidhaahdaan markiisu wuxuu ku dhihi doonaa darafku mid cadad tiruu tilmaamaa shahranna caamanna tiray tilmaamayaan waxay yidhaahdeen waxaa lagu soo ururiyaa haddii su-aasha lagu weydiiye kam ismi darafana aada ugu jawaabayso tiraad sheegi soo maa kam jalasta haahuna meeshan imisaad joogtay ayaaman usbuucan shahran ama ashhuran sanatan ama sanawaat ama siniin ama sanawaatan waa ismu zamaan jawaab cadad u noqon kara macduud baa layihaha waa la tiriya wax tirsan kara oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan buu yeeshaa kaa macduud baa la yihahdaa mukhtasna wuxuu khaas ku sii yahay zamaankiisii oo mataa buu noqdaa jawaab u noqdaa haddii lagu yidhahda mataa ji'ta goor baa timid alyawma amsi shalay baa nimid mataa taati goormaad iman doontaa hadan beri masaan galabtii goormaad soo gashay maanta sabaaxan mataa hore la yidhaahdo ismu zamaanka loogu jawaabana mukhtas baa la yidhahdaa mubhamna waxaa la yidhahdaa waxaan labada ahayn oo dhan oo mataana jawaab uma noqdo kamna jawaab uma noqdo mubham waa mid duuduuban dheh saasay yidhahdeen ama darf zamaan ha noqdo ama darf makaan ha noqdo haddaba wuxuu kuleeyahay ismaau zamaanku dhammaanteed in lagu nasbiyo cala darfiyati way aqbashaa ama ha noqdo mukhtas mataa jawaabteeda noqda ama ha noqdo macduud kam jawaabteeda noqda ama ha noqdo mubham aan labadaab midna ahayn wanacnii bilmukhtasi waxaan uga jeednaa maa yaqacu jawaaban wax jawaab u noqda limataa wanacnii bilmacduudi waxaan uga jeednaa maa yaqacu jawaaban likam kalusbuuci washahri taquulu ictikaftu waxaan ictikaafay usbuucan wanacnii bilmubhami waxaan uga jeednaa maa laa yaqacu waxaan dhacayni jawaaban lishayin minhuma kalxiini waalwaqti xiinan xiinan mataa ji'ta xiinan miyaadhihi kam jalasta haahunaa xiinan jawaab maaha wakti baan joogay waxaa lamida alwaqti taquulu waxaad dhihi jalastu waan fadhiistay xiinan wantadartuka waxaan ku sugay baad dhihi kartaa waqtan waqtan iyo xiinan waa mansuub ala darfiya ala darfiya wey maadaama asmaau zamaan ay yihiin iyaga dhammaantood way aqbalaan in darafnimo lagu nasbiyo saddexdaa nooc midkay doonib ha noqdaane lakiin darfu makaankaa kala kici doona wa ama asmaau lmakaani falaa yantasibu ma kordhigmo calad minhaa ay min asmaai lmakaani asmaada makaanka kagama kordhigmo cala darfiyati inay darafnimo laguma kordhiga ilaa ilaa alaaata anwaacin saddex nooc keliya baa darafnimo lagu kordhiga waxaan saddexda ahayn lama kordhigo alawal almubhamu wey mubhamka waxay uga jeedaan ka asmaai ljihaati sitti asmaada jihaadka lixda ah mubhamkoodu waa kaas iyo wixii shabahasuu dhihi doono wahiya fawqu kor fawqa kor wa taxta hoos wa yamiina midig wa shimaala shamaala iyo shimaala ma kala taqaanaan shamaala iyo shimaala tan waa tee shiinka ma kordiin soo sugan yahay shimaala waa ta jihada dhinacaha waqooyiga ayb markii la kordhigana shamaala la yidhahdana bidix weeye ayb wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi sadhi tii kordhigneed wey yamiina maxaa ka soo horjeeda midig shimaala bidix shiinka waana hoos dhigtaa marka shiinka ta hoos dhigani ta bidixdaa wey aayaddaana kaaga caddahay waamaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi wa asxaabu shimaali maa asxaabu shimaali bidixii sooma mise haddii asxaab asxaabu shimaal kow qow yidhaahdeen la khata laakiin marka la kordhigay jiha noqotaa waqooyiya januub koonfur inagoo taasan mayna januub koonfur shamaal waqooyi garb gabaludhac iyo sharqi bari kasoo bari halkan waxaa weeye waa yamiina waa shimaala waa amaama waa khalfa hore iyo gadaal lixdaa jiho mubhamaa la yidhaha wamaa ashbaha wixii shabaha waxaa ka mid a cinda ard samaa kuwa aan j- makaan mucayan oo ilayhiin jirine hadba meesha la joogo bay ku dabaqmaan adiga hortaadu hadda meel baad fadhidaa hortaada waa xaggaa soo ma haddaa ka tagto halkaa fadhiisatana halkii bay hortaada bisha meeshaad fadhideed meel kalaa hortaada noqon cinda ka agtaada markaan ku dhaho hadda agtaada halkan wey xaggaad fadhiisatay agtaadii way isbedeshay soo maa wax go-an oo leedahay ma jiray hadba xaaladda aad joogto iyo meesha lagu itlaaqay bay la falgashaa awstaari asmaa lmaqaadiiri asmaada waxyaabaha qadaran ee lagu jaangooye cabirada ah kalmayli maylka maylashaa taqaanaan walfarsaki farsakh laga horda waxaa la dhihi jiray arifoof baana la dhihi jiray ma aqaano ilaaligu fooftaan ku gaaro walbariidi gelin socod wey bariidku xilligii dambe waxay muslimiintu sameeyeen xilligii mucaawiya radi allahu canhu waardaahu waa bariidka la sameeyey ilaa iyo haddana magacii la sameeyey waa bariidka ama boostada loo yaqaana boostooyinkii la sameeyey baa dee dowladdii islaamku way waasac noqotay telefoonna ma jiro gaadhiga diyaaradna ma jiraan markii hore waxayse waxaa la yidhahda albariid oo gobollada iyo madaxtooyadu ay ku xidhiiraan wararkana isugu gudbiyaan amarkana ku kala qaataan maxay tahay subaxii ilaa xilliga qoraxdu lix saac meelaha ay kululaato oo kale meesha lagu gaaro fardaha dheeraynaya ay gaaraan baxarun baa laga sameeyey isgaarsiin fardo iyo ciidan baa jooga raashinkoodii waxayna waa wadiyaan intaa in la egba ilaa jiha kasta ah qoladii waraaq soo dirtaay ciidankii baa raggii baa waraaqaha loo soo dhiibi fardihii baa subaxii la kicin markay boorkoodu soo qaco kuwa fardahoodii way sii fuuli kuwaa meesha kusii nasan raashinkoodii iyo biyoodiina kusii haysta saaday usoo istaagaan farintiibay ku wareejinay u dhiibi kuwaasi way iska nasana way iska shaacabi waraaq kale way ku sugi meesha qoladana markaaba jaantay agtay ridani cagahay ridan way carari kuwo kalaa meel kusii sugayo wahaakada kuwanna meesha ay geeyeen bay ku hari qola kalaa sii qaadi warqadii xagga ka timi qolaa soo qaadi saasaa la isu dabamarini saasay ku soo bilaabatay isgaarsiinta boostada magaca beriid la yidhaahdo marka minal berdi bay ka timidoo subaxii markay cararaan intay qoraxdu meeshii ay kuleylka ku yimaadeen qabow uu ku dhammaado baa lagu qiyaasi jiray marka saa darteed bay beriidan ay saa dar fuqahadu markay salaada la gaadinayo arbacata buruudin markay wejiga qabeedkaas wejiga asalkeedii naxu sirtu waxaan socday maylan baan socday aw beriidan baan socday aw farsakhan baan socday waa mansuub cala darfiya iyagana waa masaaxaad qadaran ee masaaxaadka dhulka lagu qiyaaso oo kaleetiya way wahaaliu maa kaana mushtaqan wixii laga soo qaatay baa la yidhaahdaa min masdari caamilihi caamilka masdarkiisa waxba yaan lagu wareerinine adarfu lmimi baa loo jeedaa darfu lmimi waa soo martay sooma masdar mimi iyo daraf mimiyaa jira masdar darafka mimiga baabu mafcal wa mafcil wa macaanihima tulabatalafcaal ku dhihi jiray wey baabkaasi iyo xadiiquhu labaduba darafka miimiga ahna isagana mansuub cala darfiya buu noqdaa jalastu waxaan fadhiistay majlisa zaydin zayd makaanu fadhigiisii meeshuu fadhiisan jiraan fadhiistay wa qaala tacaala wa annaa anaw kunnaa waxaanu ahaan jirtay way jirayee jinka yidhaahdeen naqcudu kuwii fadhiista minhaa samada maqaacida gooba la fadhiisto amaakin fadhi baan kula ahaan jirnay lisamci dhagayntaanu fadhiisanno waxoogay malaa'igtu ay leedahay hebaan samada waxaan ku ahaan jirnay meelahaan ka soo dhegadhegayno oo mustariqu samci dhagaxa kaga soo xadno faman yastamic ilaana hadda meelihii ninkii tagay wax ka soo dhegadhega yidhaahda yajid lahu shihaaban rasadan dhuxulo iyo dab iyo dambaaburo u diyaaraho baasaa loogu soo doodayn wax ag mari karaba masiga nabixa markii la soo diray alayh salatu wasalaam maqaacida waa mansuub cala darfi waa daraf mimiya wey wamaa caada hadaa haadihi alaaa saddexdaa wixii ka soo haray alanwaac ee noocyada oo min asmaa'i ilmakaaniya laa yajuusu intisaabuhu in la kordhiga ma banaana banaanaanshaheedu waxaa weeye ka luqawiyan lama ogolo wey cala darfiyati falaa taquulu dhihi maysid jalastu lbayta gurigaan fadhiista walaa sallaytu lmasjida masjidkaan ku tukaday dhihi maysid walaa qumtu ariiqa waddadaan istaagana dhihi maysid walaakiin xukmuhu waxaa weeye an tajurahu inaad hoos dhigtaa bifii waxaad dhihi jalastu fi lbeyti wasallaytu fi lmasjidi waqumtu fi ariiqi waxaa leedahay warnihusaa haddaadna tiraahdo su-aal baa timid oo jalasa waa ficil mutacadi oo albeyta mafcuul ma noqon karto waa ficil laazimo mafcuul ma noqon karaan leeh haduusan mafcuul noqon karin albeyta maxaa nasbiyey sida saxdaa fi lbeyti in la yidhahdo la yidhi lakin hadda waxaa leedahay dakhaltu lbeyta wuu fasiri doonaa maslaha wuu ka jawaabi doonaa wa qowluhu markay ku yidhaahdaan dakhaltu lmasjida baan galay wasakantu lbeyta gurigaan degay mansuubun waxaa lagu kordhigay waxaa la yidhi su-aashaa dakhaltu lbeyta dakhala waa laazim wasakantu waa ficil laazim waa ficil iyo faacil wey midkoodna mafcuul ma qaato albeyta iyo almasjidana waad nasbisay waxaad ku nasbisay baan kaa rabnaa carabi tiriya ila adigu diidayo waa fii in la keenaad tiri fiina ma taal wuxuu yidhi mansuubun waxaa lagu nasbiyey cala tawasuci in layska waasacsaday oo layska durugsaday oo la iska fudaydsaday xadfitaankii fiigii baa la fudaydsaday biisqaati alkhaafidi xarafkii khaafidka ee xarafka jar ahaa in la tuuro baa la yska durugsaday oo la yska waasacsaday buuri marka maxay icraabayaan dakhaltu waa ficil iyo faacil almasjida mansuubun binasci alkhaafidi am bisqaati alkhaafidi haddaba halkan qabiil hunaa khud qaacidatan waxyaabaha majruurka ah haddii xarafka jar laga xadfo waa la nasbiyaa makfuudaadka xuruufulkhafdiga wata haddii xarfu khafdigi iyo xarf jarkii la xadfo waa la nasbiyaa waxaana la yidhaahdaa mansuubun binasci alkhaafidi waxaa lagu nasbiyey kii hoos dhigayey baa laga siibo laga saaray ama nascigii ku bedel biisqaati alkhaafidi kii hoos dhigayey baa la tuuray marka la tuurayana waa min baabi tawasuci fi luati wuxuu ku leeyahay waa laiska fudaydsanaya xuduudii luqadda baa laiska yardurkisanayaayo nagada waa laiska garanaya ficilka laazim inuu yahay halkana xarafkii fi iyo xaraf jar ka go-an yahay waa la yska garanayaaye waxba hanagu dhimin hanagu ciriiriine isna iska tuura kana iska nasbiya nasbaduna xarakaadka midda u fudud weeye carabka ugu sahlan khafdada iyo bambadu way ka culus yihiine tafudu isaga dhawaaqa waa la yska garane bay ka dhigan tahay wiil wax kastoo la mamnuucayba marba ooda la jebin soo maha kanmaan ku daro waxba halkaan isaga dayno mafcuul laajlihi waxoogay hal masalo wuxuu leeyahay wakti yar baahan isu darafku waa laba nooc labadiisa noocna waa ismu zamaan iyo ismu makaan mafcuulu fiihina waxaa loo yiri wax kastoo la sameeyaay wakti gudihii iyo goobun goobaha kamida gudihii baa lagu sameynaya mafcuulu fiihi baa loo bixiyey asmaada darafkihi darafnimada way ka bixi kartaa laakiin ma wada geli karto oo nasbadii darafka ma wada qaadan karto si aan u kala ogaana inay wada qaadan karta iyo in kale ba waxaan leenahay zamaanka iyo makaanka inoo kala qaad zamaanka dhammaantii dhammaantii nasba cala darfiya u qaataa haddii uu yahay mubham iyo haddii uu yahay macduud iyo haddii uu yahay mukhtas ama si kale u dhaho haddii uu jawaabu mataa dhici karo iyo hadduu jawaabu kam dhici karo iyo hadduusan labadaa midna ahayn laakiin asmaa'ulmakaan hadday tahay mansuub caladarfiya ma noqon karto ilaa saddex mid ka mida inay noqoto maahane imaa inay tahay asmaa'ulmaqaadiil oo cabiraada dhulka iyo waxyaabaha lagu cabiraa inuu mubhamo asmaa'uljihaad iyo wixii lamida uu yahay iyo inuu yahay daraf miimiya inuu yahay wixii arinta ahayn mansuub calaa darfiya ma noqon karaan manfilada dakhaltu lmasjida iyo dakhaltu lbeyta iyo sakantu lbeyti iyo lamidka ahna fiibaa go-an sideedaba majruurkana fiida xarafka jar marka laga gooyo waa la nasbiyaayo biisqaati alkhaafidi goyntaana tawasuc iyo waxooga iska fudaydsiiyo sahashi baa la yidhahdaa nasbadanna binasci alkhaafid bisababi nasci alkhaafid bay markii khaafidkii laga saaray caamilu rafca uusan jirin caamilu nasbi uusan jirin caamilu khafdi uusan jirin baa booskii waxaa isaga soo duulay akhafulxarakaati baa isaga soo duulay oo isaga dhacay meeshiio carabku akhafulxarakaat bu iska aaday intaa kuwa iska celelka naxwihiye saayna u jirto isaga aaday carabku allahu aclam carab saasi u hadashae adusa ilogow carabi saas ugu hadashae siay ugu ogow ciladana saa weeyaa la yili ka warqabo masaxa ayana ka bixin marka sal allah waslam calaa muxamadin wala ali sahbi wasalam waxuu qaban lahaa buu ka mashquulay wuxuuna kaga mashquulay wax kale oo mashquuliyaa jira haddaba dhowr arrimood baa meesha yaalla mid waa mashquul waxna wuu ka mashquulay waxna wuu ku mashquulay waxa laga mashquulay waa ismi daahir oo mansuuba oo mutaqadim ah waxa mashquulayna waa caamil ka dambeeyo ficil ah ama wasfi camal alficli camal falaya ficilka ama wasfiga camal falaya mutaakhirka ah ee ka mashquulay ismiga mutaqadimka mansuubka ee ka horeeye ka mashquulay baa su-aashu waxay tahay muxuu kaga mashquulay waxaa la yidhi laba mid buu kaga mashquulay damiir ismigii u noqonaya ismigiiyo damiirkiina hal mar caamil kuwada camal fali karo maadaama damiirkii uu ku mashquulay ismigii caamil kale u baxday ama ma aha damiirkiie ismi kale oo daahiruu ku mashquulay laakiin ismigaa daahirka ah baa damiirkii ismiga hore wata ismigaa daahirka ah baa mutalabisun horta mutalabisigiisaba wixii wax faraqa kula jira wax ku jiraa la yidhahdaa ardayda markii imtixaanaadka lagu jiro isagoo wax qishaya la qabto maxaa lagu soo qoraa waxaa la qabtay baa la mutalabisan bixaalati hishin isagoo faraha kula jira bahal qisha baa dhab lasoo siiya la soo maha ninkii dembi marka lagu soo qabto isagoo ku jira mutalabisan biljariimati baa la dhihi dembi isagoo faraha ku jira dhab lasoo siiye ismi daahiraa yaalla oo damiir maaha laakiin wuxuu faraha kula jiraa damiirkii marka hore ficilkan mashquuliyey ee kaa ka mashquuliyey buu faraha kula jiraa waxaa taalla haddaba war ficil yahow ismigaa marka hore damiirkiisa kaga mashquushay haddana mar labaad baa kii damiirkii maahee ismi damiirkii wataad kaga mashquushay ismigan haddaad ku camalfalayn damiirka watana kaanamaa damiirkaanaada ku camalfalayna ka dhigan tahay ismiga damiirkiina lagu camalfali kara laba jeer mulaabisku haddaba waa ismiga daahirka ah ee caamilkani uu ku mashquulay ee wata damiirka ismigii hore mutalabisun bidamiiri lismi saabiqi weye aw mulaabisihi mulaabisi damiiri lismi damiirkaas wuxuu noqonayaa hadda damiirkii ismiga hore lahaa ismi wata oo faraha kula jira oo qoorta la galay oo mutalabisun bihi ah buu ku camalfalay waa qaari su-aashaadi haddii aad fahamtay jawaabteedi meel inaga durugsan baa laga yaaba inaad inagu riixaan su-aalaha mararka qaarkood wax durugsanaaday kugu riixaan duruuftu waa saddex waxa la yidhaha darfu zamaan iyo waxa la yidhaha darfu makaan iyo waxa la yidhaha bixasabi lidaafati ma dhici doonto marna inuu darfu zamaan iyo darfu makaan midna noqonin laakiin midna joogta maaha qaarna waa duruufu zamaan joogtaa qaarna waa duruufu makaan joogtaa qaarna hadba siyaaqa ay ku jirto bay marna darfu zamaan noqotaa marna darfu makaan noqotaa darfu zamaan iyo darfu makaan waxaa bixasabil idaafa noqda waxaa ka mida xaysu iyo bayna ka mida jalastu baynakumaa soo darfu zamaan soo maaha warmaantu yimi bishanaad iman bi toddobaadkanaad iman bise toddobaadka dambe baynahumaa labadaa zaman dhexdooda laba zaman wax u dhexeeya waa zaman soo maaha bixasabi siyaaqa hadalka la geliyey hadduu siyaaqu zaman yahayna zaman bay noqdaan xaysu iyo bayne iyo hadday makaan yahay waxa laga hadlaya siyaaquna makaan bay noqdaan marka duruufta qaar waxaa jira bixasabi lisiyaaqi ah laakiin markaad u timaadeen miaalka timaado ama waa zamaan ama waa makaan waxa laleeyahay kani waa daraf zamaanna maaha makaanna maaha ma jiro laakiin rasmi joogtaa maahana kuwa werwareegaa jira si leylatulqadri way werwareegtaa leeyihi kuwa werwareegaa jira
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan soo marnay mansuubaadkii baan ku jirnay mansuubaadka shantii aan horey u soo marnay maahane haddana waxaan filayaa insha allahu tacaala waxaan soo marnay afar ama shan haddii la kala qaad qaado haddaba mansuubaadkaan soo marnay waxaa ka mid ahaa mafcuulu bihi baa ugu horreeyey mafcuulu bihigii marka laga eego caamilkiisu inuu joogo iyo in la xadfay waa qaybo u qaybsamaa
marka laga eego ismiga mafcuulu bihiga noqonaya faacilka ama ficilka ma ka hormari karaana axkaam kala duwan buu yeeshaa haddaba su-aasha horeysa waxay tahay adiga wey mafcuulu bihigu ma ka hormari karaa faacilka oo faacilka iyo ficilka dhexdooda ma geli karaa ayib ka horumarkaa imisuu qaybsamo maxay kala yihiin ayib goormay wujuuban noqotaa goormuu mafcuulku inuu faacilka ka soo hormaro ay waajib noqotaa ma lahu sadru اlkalaami sax ayib waa goorma haddii faacilku uu wato damiir mafcuulka u laabanaya marka mafcuulka inuu ka soo hormaro faacilka waajib weeye limaada bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudah ama bacd waxaan soo gaarnay baabka uu yidhi baabu lmafcuuli min ajlihi wayusama almafcuula liajlihi wayusama almafcuula lahu saddexdaa magac buu leeyahay saddexda magacba waxaa kulmiya macno ah inuu faa'iideynayo tacliil iyo sababtii waxaan loo sameeyey arrintaa min ajli kadaa baan u sameeyey iyo liajli kadaa baan u sameeyey iyo likadaa baan u sameeyey intaba laamtani ama mintan ku jirta iyo ficilkani waxay tilmaamayaan tacliil sababta waxaasaa loo sameeyey walidaalika erayadaasoo kale waa erayada ay usuuliyiintu yidhaahdaan xukunka markii la raaciyo ciladiisi oo sariixa oo mansuusa wey min ajli dalika katabna calى bani israa'iil inama jucila اlاsti'daanu min ajli اlbasari haddaadan indhaba lahayn oo xerkii indhoolaa tahay waxay dhaheen isti'daan ma soo galaa lagagama baahna sababto haddaad soo gasho wax meesha ka jira arkiba maysid haddaad banaanka joogtana ma soo galaa adoo dhin haddaad meelaha luqluuqiyo dulduleeda ka fiirfiiriso dee guriga ma soo galaa wixii loo lahaa cawraadka dadka inaadan arkin bay hayde ma soo galaa maxaad uga baahan tahayba luuqluuqaad ka fiirisay marka fiirada lama ogola min ajli ciladaad mansuusadaa wey marka baabu lmafcuuli kii loo sameeyey min ajlihi isaga dartii ama liajlihi isaga dartii ama lahu isaga dartii loo sameeyey intaa isku macno wey wahuwa ismu waa ismi ficilna maaha xarafna maaha almansuubu waa la kor dhigay mana godna mana hoos dhigna mana reebna alladii ismigaas kor dhigan oo yudkaru loo sheego bayaanan caddayn darteed baa loo sheegaa lisababi wuquuci alficli falku dhicitaankiisa sababteedii sababtii keentay falkan in la sameeyo ama arrintan lagu tallaabsado baa lagu qeexayaayoo cilladii baa lagu sheegayaa naxu qaama zaydun hebel baa istaagay hebel zayd muxuu sameeyey maanta istaagay soo maaha muxuu istaagay ijlaalan xurmayn iyo qadarin iyo weynayn licamrin uu xurmaynayo ardadu markuu macallinka galaaska soo galay istaaga maxaa loo dhahaa macallinkaa la qadarinaya lagu soo dhaweynaya la ixtiraamaya soo maha marka ardadii way istaageen markuu macallinku soo galay waxaad leedahay macallinka dartii bay u istaageen maxkamadahan hadda waad aragtay si loo furfadhiyo loo sugay maxkamadda inay bilaabato bay nimankan humbaaleynayo baallaha waaweyn qabuun baa soo gelay samada arag meesha waa la wada istaagay hal mar baa la wada hinqan haddii kale waxaa yidhahda laftaa laga yaaba meesha lagu saaro baasha wadamada qaarkood hadda maxkamad qaadiga jaajka u istaagi weydaa la yidhi jaajka haddaad u istaagi weydo waxaa wax kaa raaco naxw qaama zaydun baa istaagay qaama ficil maadi zaydun faacil ijlaala mafcuulu lahu mafcuulu liajlihi mafcuulu min ajli kaa doonta dheh mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fii aakhirih ijlaalan licamrin allahuma xarfu jarin camrin majruurun bilahi waa jari majruur wa qasadtuka adaan kuu soo qastay oon ku soo aaday waxaa daba taalla maxaad iga soo doontay soo maha sababtaan kuu soo aaday markaan kuu sheegayo haddaan waxoogay dhaqaale iyo taakulayn baan kaa rabaa wuu miaal ku saabsan yahaye ibtiqaa'a macruufika wanaaggaaga anoo dalbayo hagaajintaada iyo suubintaada doonoo doonayaa ku imid waxaa adiigu kugu imidi ma aha inaan wax kuu sheego inaan wax kula qabtana ma aha inaan kula degana maaha inaad waxsiisaan kaa rabaa wey ibtiqaaa macruufika waxoogaa inaad gacanta igu laabtaan kugu mid wey ama neeriga bixiso ama ka dhigi yeesho qasadtu waa ficil iyo faacil wاlkaafu damiiru muttaصilu mabniyu calى اlfatxi fii maxali fii maxali jarin maxaa lagu hoos dhigay bilidaafa marka ficilka iyo faacilku waa mudaaf kaafkan waa mudaaf ilayni kaafkan aan ka hadlayaa ha fii maxali nasbi mafcuulu bihi ابتغاء مفعول من أجله منصوب وعلامة نسبه فرح ذلك غيره مع ابتغاء مضاف معروف مضاف إليه معروف مضاف والكاف والضمير متصل ومن حسب المحل جر بالإضافة هذا ابتغاء هل في سبع دماء ابتغاء وحكاية الابتغاء فعل كيهاوي ابتغاء وافتعل على وزن اشترك واجتمع وقت تلأ اجتمع مصدرkeeda maxaa qiyaas u ahaa ifticaal ibtigaa ibtigaan soo maarti wasankii masdarka ku timid ijlaalanna waxaa weeyaan ajalla way calaa wasni rubaaci wey ficilkan ajalla calaa asal ahaan wasankan afcala way laakiin markii ka dambe mudqam uu noqday laba xaraka ay noqdeen baa fatxadii horey loo soo dhigay bay yidhahdaan afcala weeye afcala maxaa mastarkeeda qiyaas u ahaa akrama ajalla ijlaalan wakaa ijlaal tadamba waa tii ciraabte haddaba labadan wasanba labadan miaalba mafcuulu liajlihi wasankii mastarka ku yimid sooma waxaad ku leedahay waan ku soo booqday iطmi'naanan lixaalika ina xaaladaada hubsado waxoogay fiirsado iطmi'naan iطma'annay ka timid iطma'anna iطmi'naanan ixmara ixmiraaran iyuna wasankii mastarka ku timid soo aragtaan waa mafcuulu liajlihi icraab ahaan bayaan sababkii falka lagu sameeyey ka soo horreeyey baana loo keenay icraabtooduna waa mansuub laakiin wasan ahaan haddaad fiirisa waa masdar wayushtarau kownuhu inuu yahay baa shariga masdaran calaa wasni masdarkiisa inuu ku yimaadaa shardiga marka lidaalika labadii miaale laguu soo sheegay oo dhan ay caayeen hebel baan waxaa u taray ixsaanan lahu axsana yuxsinu ixsaanan weligiiba mafcuulu liajlihi wasankiisu waa mslim masdar wey waxaa lagu nasbiyey laakiin mafcuululmuطlaq iyo masdarnimadii maahee mowqica u yaalla maanta waxaa weeye mafcuulu liajlihi baa la yidhahdaa kow intaa way sahlanta waitixaadu zamanihi wa zamaani caamilihi waitixaadu faacilihima labada masalo weeye labada mas'ale laga barto mafcuul liajlihi اتحاad الزmان iyo اتiحاad الcاamل waa labada masle mafcuul لأجlihi baabkiisa la iska weydiin kara labadaa masle kelya wey labada masأle si ay u sahlanaadaan masdarantaan dib ugu noqonaynaa masderka sharطi kaluu leeyahay masderka markuu noqonaya laftiisa waa inuu masdar qalbi a yahay bimacnaa ficilka uu ka yimidi waxyaabaha ficlu nafsi la yidhahda acmaaشha baaطinada ah inuu ka tarjamayo wey waa inuusan daraba oo gacan baa laga geystay iyo qaala iyo afka afkaa laga hadla iyo waa inuusan hayn mastarkaasi rakbatan waxaan doonayon qalbiga ka jeclaa sooma ijlaalan weynaynta xaggay gashaa qalbigaad ka weynaysaa qofka soo maaha ibtiqaa'a macruufika inaad ka dalbayso ka rajaynaysa wanaaggiisaay xaggay gashaa dhammaantii waa cabsanayaa gaajo darteed baan kugu imid saas jacayl dartii baan kugu imid markaad leedahay waa inuu ficilku yahay ficil ka tarjumaya dareenka nafta ee daakhiliga ka tarjamaya acmaasha quluubta iyo nafta ku tacalluqdaa weeye markaas bay qadiyat itixaad zamaani ay iman kartaa itixaadu zamaanihi wa zamaani caamilihi waxaa looga jeedaa labaan meesha ku haynaa midi waa caamilkii ficilka ahaayo qaama zaydunta wey midna waa mafcuulu liajlihiyo ijlaabad ah mid waa caamilkii oo qasadtu ah ficilkaa qasada ah midna waa m- mafcuulu liajlihigiio ibtiqaa ah walaa taqtuluu awlaadakum hadilina khashyata imlaaqin ka cabsi aad ka cabsanaysaan gaajad darteed ha u dilina caruurta darteed mar haddaan ku yidhi min ajli soo kuma dhihin khashyata mafcuulu min ajlihi wey marka ay sidaas tahay waxaa meesha yaalla laba arrimood baa yaalla caamil iyo macmuul baa yaalla caamilkii oo ficilka ah iyo macmuulkii oo mafcuulu liajlihi ah ficilku waa wixii la sameeyey mafcuulkuna waa kii wixii sababtii loo sameeyey weeye waxaa la yidhaha itixaadu zamaan baa shardi ah itixaadu zamaankana wuxuu suuragal yahay wuxuu markuu qalbi yahay masdarku itixaadu zamaan maxaa looga jeedaa goorta falkan la samaynayo iyo goorta qasadka iyo ujeeddadan loo samaynayo inay sababta loo sameeyey waxa la sameeyey isku waqti yihiin waxaan ku yidhi wuu istaagay muxuu ist